إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu duhur wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada wararka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay weerar cagmarin ah oo saaka ciidankeeda ku qaadeen saldhig dowladda federaalk ay ku lahayd duleedka magaalada balcad ee shabeellaha dhexe gaari ciidan ayaa dowladda federaalka loogu gubay qarax ka dhacay duleedka magaalada balcad dowladda itoobiya ayaa diiday inay kalaabato heshiiskii badda ee ay horey ula gashay maamulka somalilan askari ka tirsan ciidamada baangarafta ayaa lagu dilay magaalada muqdisho askarta dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah midowda afrika ayaa walaac ka muujiyey awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulan ballaaran oo lagu xalinayey khilaafka u dhexeeya beesha garwaale dhexdeeda ayaa ka dhacay duleedka magaalada xudur ee bokool آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن maanta waa talaado taariikhdana ay tahay sagaalka bisha labaad kun afar boqol afartan iyo lix xijri waafaqsanna saddex iyo tobanka bisha sideedaad labada kun afar iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay weerar cagmarin ah oo saakay ciidankeeda ku qaadeen saldhig dowladda federaalk ay ku lahayd duleedka magaalada balcad ee shabeellaha dhexe salmaan axmed ayaa ka waramaya aad baad u mahadsan tahay goordhow taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed ku saabsan weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhig ay ciidanka dowladda federaalka ku leeyihiin deegaan dhaaca duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ee sagaalka safar kun afar boqol afartan iyo lix oo waafaqsan saddex iyo tobanka agosto labada kun afar iyo labaatanka subaxnimadii hore ee talaadada ciidamada mujaahidiinta oo kaashanaya allah subxaanahu watacaala waxay weerar xoogan ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad ee wilaayada islaamiga shabeellaha dhexe saldhigga la weeraray ayaa ka mid ahaa xeryihii ay ciidamada kufaarta burundi ku wareejiyeen murtadiinta waxaana ku sugnaa boqolaal maleeshiyaad ah ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay tariska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda waxaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiinta oo isha ku hayay dhaqdhaqaaqa xerada ayaa saakay dhowr jiha ka weeraray cadowga dagaal xogan kadibna waxaa u suura gashay inay si buuxda ula wareegaan xerada cagtana mariyaan maleeshiyaadkii murtadiinta khasaaraha dhimashada ee ilaa iyo hadda intaan xaqiijinay waa dhimashada toddobiyo labaatan murtad iyo dhaawaca tiro intaas ka badan ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaanka oo sii socda waxaa lagu yidhi dagaalka ugu xoogan ayaa ka dhacay dhulka hawdka ah ee ay ku farxadeen maleeshiyaadka murtadiinta halkaasoo ay mujaahidiintu ku bacsadeen maleeshiyaadkii ka cararay saldhigga allah fadligii waxay mujaahidiinta howlgalkan ku soo qaniimaysteen hub gaadiid iyo saanad ciidan oo uu cadowgu kaga cararay xerada waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhankaa isbahaysiga caalamiga ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta ay dhammaanteed allah oo keliya ugu sugnaanayso ayaa lagu soo khatimay war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu faahfaahiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka ciidanka mujaahidiinta ku qaadeen saldhig ay deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad ku leeyihiin ciidan ka tirsan ee kuwa dowladda federaalka gaari ciidan ayaa dowladda federaalk loogu gubay qarax ka dhacay duleedka magaalada balcad cabdisamed ayaa faahfaahinaya waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa qaraxyo khasaare badan geystay oo maantay ciidamada dowladda federaalk lagula beegsaday duleedka magaalada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxa koowaad waxaa lala egtay gaari cabdibila ah oo ay saarnaayeen ciidamada dowladda federaalk waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale waxaa qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalk uu ku lugeynayey isla goobta uu qaraxa ka dhacay qarax kale ayaa iyaguna goobtaasi ku qabsaday waxaa halkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasi oo gaaray ciidamadii maanta la beegsaday ugu yaraan saddex iyo toban ka mid a ciidanka dowladda federaalk ayaa qaraxa ku naf waayey sideed kalena dhaawac adag ayaa ka soo gaareeyey qaraxa halka gaari cabdibila ahna goobtaasi lagu basbeeliyey guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaraxyadan ka fuliya duleedka magaalada balcad isku soo wada duuba waxa ay qaraxyadan imaanayaan iyadoo saakay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar cagmarina ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka ilbaq ee duleedka magaalada balcad halkaasina waxaa lagu dilay toddoba iyo labaatan ka mida ciidankii ku sugnaa saldhigga sida lagu xaqiijiyey war-saxaafadeed ka soo baxaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab isku darka maanta ciidanka dowladda federaalka looga dilay qaraxyada iyo weerarkii ka dhacay deegaanka ilbaq waa ugu yaraan afartan askari dowladda itoobiya ayaa diiday inay ka laabato heshiiskii badda ee hore ula gashay maamulka somalilan warbixinta warkaasi mahad ayaa soo jeedinaya waxaa weli magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga ka soconaya wadahadallo ay garwadayn ka tahay dowladda turkiga kuwaasoo lagu doonayo in itoobiya lagu siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya wufuud ka kala socota dowladda federaalka iyo itoobiya ayaa ku sugan laba hotel oo ku kala yaala magaalada ankara waxayna si gaargaar ah ula kulmayaan wasiirka arrimaha dibadda turkiga fidan hakan oo isagu doonayo sidii itoobiya qayb looga siin lahaa badda soomaaliya ilwareedyo ka agdhow kulanka oo la hadlay warbaahinta maraykanka balse diiday in magacooda la shaaciyo ayaa tilmaamay in maalintii shalay oo isniin ahayd uu hakan laba jeer la kulmay wufuudda dowladda federaalka iyo itoobiya ilaa iyo hadda waxaan suuro gelin isku dayo lagu doonayo in labada dhinac si foolkafool ah loo kulansiiyo waxaana qodob weliba oo laga doodayo marba loo geynayaa labada dhinac dowladda turkiga ayaana wadda galaangal ballaaran oo ay ku doonayso in mar uun labada dhinac isku hor fadhiistaan markaa laga hadlayo waxa ugu weyn ee labada dhinac isku diidan yihiin sida ay tilmaamayaan dad xogogaal ah waa iyadoo dowladda itoobiya diidan tahay inay ka laabato heshiiskii ay horay ula gashay maamulka la baxay somalilan halka dowladda federaalkuna ay ku doodayso in marka hore heshiiskaas laga noqdo iyaduna ay diyaar u tahay in itoobiya ay siiso qayb ka mid ah badda soomaaliya wafdiga dowladda itoobiya ku matalaya wadahadallada ayaa lagu soo warramayaa inay soo jeediyeen in dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh ay keliya u cusboonaysiiso heshiiskii horay u dhex maray farmaajo iyo abiy axmed oo itoobiya lagu siiyey afar dekadood oo soomaaliya leedahay dhanka kale dowladda federaalka waxay ilwareedo tilmaamayaan inaanay aqoonsanayn heshiiskaas laakiin ay diyaar u tahay inay iyadu itoobiya siiso qayb ka mid ah badda soomaaliya is-afgarad cusubna la gaaro marka la isku soo ururiyo dowladda federaalka ma diidanaa doodna kama qabto in dowladda itoobiya la siiyo qayb ka mid ah badda soomaaliya laakiin waxay ku doodaysaa in qandaraaska heshiiskaas iyo is-afgaradkiisaba ay iyadu qaadato oo aanay aqoonsanayn heshiisyadii ay saxiixeen muuse biixiyo moxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kale dowladda turkiga waxay tilmaamaysaa inay iyadu dhexdhexaad ka tahay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo itoobiya waxaase la yaab leh in xasan sheekh maxamuud uu horay u sheegay in turkigu difaacayo badda soomaaliya taas beddelkeedana uu turkigu qaadanayo naftada iyo gaaska laga soo saaro badda soomaaliya weli dhinacyada itoobiya iyo dowladda federaalka ayaa ku sugan magaalada ankara waxayna warbaahinada turkigu tilmaamayaan in wadahadalladu ay qaadan karaan wakhti dheer oo ay suuragal tahay inay gaaraan ilaa sebteembar waxaa muuqanaysaa inay jiraan shirqoollo daaha gadaashiisa lagu maleegayo aqoon-yahano badan ayaana tilmaamayaa in wakhti dheeraynta looga gol leeyahay in lagu seexiyo bulshada soomaaliyeed ee hadda soo jeeda iyagoo warmoog ahna la rabo in saq dhexe itoobiya lagu wareejiyo badda soomaaliya dowladda itoobiya ayaa weligeed lahayd damaca soo jiraynka ah ee la xidhiira sidii ay ku qabsan lahayd biyaha soomaaliya ujeeddadeeduna waa mid ka weyn marinbiyood ganacsi waxaana daliil u ah tobanka kun ee askari ee ciidanka itoobiya oo ay tababaratay arrinkaasoo ay ka gacan siisay dowladda faransiiska ee lagu yaqaano inay aflagaadayso rasuulka sala allahu calayhi wasalam askari ka tirsan ciidanka baangarafta ayaa lagu dilay magaalada muqdisho sida warkaasi uu ku faahfaahinayo cali aadan saqdii dhexe ee xalay waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada wadajir lagu dilay askari ka tirsan ciidamada looga yeeraho danab ee uu maraykanka ku shaqaysto kaas oo sida lasoo warinayo dilkiisa ay ka dambeysay haweenay magaceeda lagu sheegay nawaal saalax cabdulle dilka ayaa ka dhacay guri uu joogay waxaana haweenaydu ay u adeegsatay qorigiisa iyadoona wadnaha ka toogatay markii hore dhaawac ayaa soo gaaray askarigan oo lagu magacaabo liibaan cabdidaahir wuxuuna ugu dambayntii u geeriyooday isla dhaawacii lamana oga sababta rasmiga ah ee haweenaydan ay u disheen ninkan iyo waxa ka dhexeeyey sawiro laga soo qaaday meydka askarigan ayaa lagu faafiyey baraha bulshada waxaana xabadu ay kaga taallay dhinaca wadnaha haweeneydan ninka dishay ayaa waxaa xiray ciidamada dowladda federaalka iyada iyo dad kale oo guriga ku sugnaa mana aha markii ugu horreysay oo hab noocan oo kale ah loo dilay ciidamada dowladda federaalka askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah warkaasi waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar wararka laga helayo magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay dileen wiil dhallinyaro ah ciidanka sirdoonka dowladda federaalka ee la baxay nisa ayaa toogasho ku dilay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo hanad axmed dhagajoon wiilkan waxaa adeer u ahaa guddoomiyihii hore ee degmada hodan ee maamulka gobolka banaadir kaasoo laftiisu dileen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka xubno ka tirsan qoyska wiilka ayaa codsaday inay cadaalad u helaan wiilkooda lana soo qabto ciidankii dilkiisa ka dambeeyey waxay codsadeen inaysan dhicin sidii horey u dhacday oo raggii dilay cabdilxakiin dhagajuun oo ahaa guddoomiyihii hore ee degmada hodan la dallacsiiyey oo la siiyey xilal kala duwan ciidamada dowladda federaalka ayaa soo kordhiyey dilalka ay magaalada muqdisho u geysanayaan dadka shacabka ah si maalinle ah ayayna dilka u geystaan midowda afrika ayaa walaac ka muujiyey awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab tafaasiisha warkaasi zakariye cumar ayaa eegaya qiimeyn uu sameeyey ururka midowda afrika ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay marba marka ka dambayso hal abuurayso qaabab iyo xeelado cusub oo ay ku horumarinayso weeraradeeda ka dhanka ah ciidamada shisheeyaha ee dalka jooga iyo dowladda federaalka mar laga hadlayay dhanka sirdoonka waxaa qiimeyntan ay sameeyeen khubaradan ka tirsan midowda afrika lagu sheegay in awoodda sirdoon ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayso ayna xarakadu leedahay nidaam sirdoon oo awood leh kaas oo adeegsada qalabyada tiknolojiyadda casriga ah arrimahaasna ay uga faa'iidaysanayaan fulinta weeraro culus dhanka dagaalyahanada cusub ee ku biiraya halganka ay wado xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay midowda afrika inay sii kordheen waayihii ugu dambaysay ayna ciidamada mujaahidiinta ka kooban yihiin dhalinyaro muslimiin ah oo ka kala tagay dalalka dhaca bariga iyo bartamaha qaaradda afrika weeraradii ugu dambeeyey ee ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan kii ka dhacay bijafu ayaa dhaliyay walaac hor leh oo ay muujinayaan khubarada ka faallooda arrimaha soomaaliya iyo shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalkan waxayna dhammaantood isku raaceen in awoodda al-shabaab ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambaysa falanqeyo ka tirsan kooxda i c j oo lagu magacaabo cumar maxamuud ayaa tilmaamay in rajada ay leeyihiin siyaasiyiinta iyo xaqiiqada taalla fagaaraha dagaalka ay laba kala tahay xilligan la joogan ah ay u muuqato in dowladda federaalka aanay ka maarmin ciidamada shisheeyaha warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambeyntii kulan ballaaran oo lagu xalinayay khilaaf u dhexeeyey beesha garawaale dhexdeeda ayaa ka dhacay duleedka magaalada xudur ee bakool cabdiraxmaan beder ayaa faahfaahinaya munaasabad lagu soo xidhaya kulan ay barbar socotay dowlad sharci ah una dhexeysay wilaayada islaamiga ee bakool iyo beesha garwaale ee degta qeybo ka mid ah wilaayada ayaa kusoo gabagabowday deegaan dhaca duleedka degmada xudur ee gobolka bakool kulankan ayaa waxuu socday muddo labiiyo toban maalin ah waxaanay odayaasha qaateen dowlad sharci ah oo lagu barayay duruus kala duwan waxaana sidoo kale lagu xaliyey khilaaf u dhexeeyey beesha gudaheeda khilaafka ayaa ahaa mid soo jiitamayay muddo dheer wilaayada islaamiga ee bakool ayaana ku guulaysatay inay heshiis buuxa dhex dhigto waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaana halkaasi kelimad ka jeediyey
intii aan andeerna ka hor way ballanaa malaagi beelo suldaan guuda lato oo jamiic ilwilaayaad ah koley sida laogi baa'i boqoola degaas suldaan guud oo abdiraxmaan habashow laa rabaa odayng ee hadda hadalaay jazaahullahu khayra jazaa kadibna may waa wilaayada baayna wakiila aan rooga ama ugaas aan rooga gobolka boqoolna may waa ugaas oo dhammaystiran iyo lanqobadi may ballanaa insha allahu tabaaraka wa tacaala haddii una anna wilaaya islaamiga boqool may ba siinku aqbalnay malaagi isan hadooraten ee gobolka boqool siinka qaabilsanaay siinku aqbalnay in una la shaqayno ilaahay dartiis dhan la shaqayno si cadaalad ah hufunaan len una garab an siina iyo diyaarangan insha allahu tacaala watacaawanu cala albiri waltaqwa iyo ilaahay ari wanaag iyo kheerka in iska kaalmayn walaa tacaawanu cala alifmi walcudwaan gardari iyo dulmi iyo iyo may wax humaan iyo dembi in iska kaalmayaan insha allahu tacaala sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha beesha garwaale ayaa ka hadlay madasha iyagoo soo dhoweeyey kulanka ay wilaayada ku heshiisiinaysay khilaafka beesha dhexdeeda kolley taan qor la sheegayaa faa'iidooyin weyn yaa kurlukulungni faa'iidooyinkaas oo ku mid ah khilaafe beeli dhatiya dilooday in badan mayla eraayisa asgagobsi badan ku jari oo la xaliyay malaagii beele reer garwaala bokool gaar ahaan mayla eraayisa degmada xudur walaayida bokool oo nin qaban qaabidi miilin oo beele reer garwaala oo deegaanka oo lakaqobadiina oo deegaanka baargeley giibkumad ah iina oo dooridaas lakaqobadi iyo shir oo isbarbar dhikan waxyaalo badan iina laku faa'iidi khilaafaad badan oonay toway beelan dhahay iina lakaxali dad badan oo oonay toway dhahayaali cadaawo badan muddo badan ha dhahayaali miilin eed ilinkaxaliyey gebagabadii munaasabadda waxaa laga soo saaray bayaan caddeynaya in beeshay ka dawooday madmadowgii ka dhex jiray waxayna beesha halkaasi ku dooratay nabadoon cusub oo qaabilsan qaybta bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan ayaana madasha kitaabka qur-aanka iyo qorigiisa booshka ku gaddoonsiiyey maxaddo kelmay baan jeedayaane walaayadii inay iska jarta dhowr qiibood oo gobolka ley ka saabsan awaalada guud niinlarooga jazaahullahu alkheer oo maanta laka dooraday aan oo aha magaaga ibraahim cali xuseen leeraw oo lainkasaw tamarey may baa rajeeyanaha in sha allaahu intii khilaafkii intii haniinsocdi oo hanay dhaha jari in oo intan oo ka baabaca yaa ilaahay warsadaan subxaanahu wa tacaala oo ka hor qaadna unin wal yarkii un wal magaaban imtixaanka elanay magaawey ilaahay noo waafajini oo nay meel raaysu wanaag iyo kheer dadkii baali ka hor qaadna taasaa ilaahay warsadaan in sha allaahu tan kale may waha akhyaaray meel raayse cadowana haysad ilaahay cadowshay iyo dadka mu'miniinta cadowsho yana haysad marka insha allaahu mayba diyaaran aniinaha anti oonay gaaladan unun ku absana oo ku hor seenan xoog iyo oonay hantaba kula hor seenan
wilaayaadka islaamiga ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu xaliyaa khilaafaadka ka dhex jira beelaha dhexdooda iyadoo taa beddelkeed goobaha ay joogaan maamulada shisheeyaha ku daaban iyo dowladda federaalka la isku diro beelaha dhexdooda colaadna laga dhex horiyo guud ahaan warkii alfurqaan waa naga intaa